alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wacalaa aalihi wasaxbihi wasalama tasliima kasiira iyadoo kolley waktigu uu dheeraaday su-aalo badanina waa yaaliin biidni rabbina subxaana watacaala waxaan isku dayi doonaa si koob kooban inaynu uga jawaabno su-aasha koowaad waxaa markaa madmuunkeedu yahay marka lasoo ururiyo adkaartii la akrinayay subaxnimada iyo galabnimada waxaad sheegtay qaarkood inay daciif yihiin qaarna saxiix yihiin markaa qofkii xifdisanaa ma wada dhammaystirayaa mise intii aad daciifisay waa laga tegaya wixii daciifa ilaahay subxana watacaala loogu cibaadaysan maayo waa la iskaga tegayaa waxaana markaa lagaga maarmi karaa adoo meeshiisa lagu buuxin karaa adkaarta faraha badan ee saxiixa sideedabana xataa ta saxiixa qofku inuu wada akhriyaa dee waajib maaha haddii qaarkood uu akhriyo mararka qaarkoodna uu tanwiiciyo iyadoo lafteedu waa shay jaa-isa weeye wallahu aclam salaada istikaarada hal mar miyaa lala imanayaa mise waa lagu celcelinaya la ku celcelintu wax daliilo ma leh hal maruun in la sameynaya ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamay qadiyadda markaa ku saabsan ma loo shardiyaa inta ay niyada niyadaadu kaaga degayso shardi maaha inay niyadu shay ay ku degto sida saxiixaa bal ka ay kula noqoto ayuunbaad ku dhaqaaqaysaa un mar haddaad ilaahay subxana watacaala weydiisatay sida fiican inuu kuu dooro adigu camalkii ayuunbaad ku dhaqaaqaysaa ka marka ay kula noqoto mar haddaad ilaahay subxaana watacaala aada bariday oo aad taladaadii arrinkaagii aada u dhiibatay adkaarta subaxnimada iyo galabtii ma salaada subax kadib iyo salaada casar kadib ayaa la akriyayaa waxaan leenahay la waxaa la akhriyayaa subaxnimadoo dhan ayaa la akrinaya inta markaa salaada duhuur ka horeysoo dhamina subaxnimada ayay ku tirsan tahay salaada duhuur inta ka dambaysa ilaa habeennimadiina masaa ama galabnimo ayay xisaabsan tahay qofku haddii uu ka taga muxuu sameynaya kolley waa adkaar muqayada oo wakti ku gaara haddii qofku dee waktigeedaa si uu dhaafiyo waxay noqonaysaa inay dhaaftay oo fadligii iyo dee ajarkii ay lahayd ay dhaaftay markaa dee cibaadaadka kaleun inuu badsado iyo dikriga mutlaqa ee sii daysan si meeshii waxa weeyaan adkaartaasi ay ka baxday ay ka maqnayd adkaarta iyo dikrigaa kale aan wakhti gaara lahayni uu ugu buuxiyo waa inuu kaas inuu ku dadaalo wax aadaaba ma lala imanayaa marka adkaarta subaxnimadii iyo galabnimadii la akhrinayo aadaabtii markaa dikriga dikrigu guud ahaan uu lahaa muqadimada ama hordhaca wax ka mida aynu ku sheegnay ayuunbaa lala imanaya oo ay ka mid tahay qofku inuu calaa tahaara ahaado macnaa shardi maaha laakiin hadday suurtagaltay sidaas ayaa afdala oo rasuulku wuxuu ihi karihtu an adkura allaha calaa gayri tahaara marka waxaa karaahadan halka looga jeeda khilaafu alawlaa oo waa laga mudanyo waa laga wanaagsan yahay xaaladaasi dikriga in la sameeyo iyadoo tahaaradu ay suurtagal tahay xataa salaantii ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam ka jawaabisteedii u gebagabeysay marka aadaabta waxaa ka mid a qofka hadday suurtagal u tahay dikriga inuu la yimaado laakiin qofka aanay suurtagal u ahayn dikrigan laga mancin maayo oo dikrigan waa la imanayaa qur-aanka ayuunbaa dee la ysku khilaafo oo isaga laftiisa ay raajix tahay gabadhu iyadoo musxafka aan taabanahayn inay akhriyeyso laakiin dikriga kale waa u furan yahay rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam caaisha wuxuu ku yidhi ifcalii maa yafcalu alxaaj hayra anlaa tatuufii bilbeyt wax allaale waxa uu sameeyey qofka xajiyayaa samee laakiin kacbada ha ku dawaafo xajkana dee adkaartu aada bay ugu fara badan tahay oo dee talbiyadii ayaa ka mid a marka rasuulku calayhi salaatu wasalaam iyadoo xaa'ida haddana adkaartii xajka uma diidin adkaarta kalena waa la mid laakiin qofka aynu leenahay waxaa fiican inuu calaa tahaara kaamila ahaado tahaaro dhammaystiran waa qofka ay suurtagalka ay u tahay waa inuu markaa qofku qalbigiisa soo xaadiriyo ilaahay subxaana watacaala carabkoo qura aanu ka xusin ee carabka iyo qalbigu ay isku waafaqaan laa shaka xataa hadduu carabka oo qura ilaahay uu ka xuso inuu ajar ka heliyo laakiin dikriga qalbiga iyo carabku ay isku waafaqeen waa ka fadli badan yahay dikriga carabka oo qura ilaahay subxaana watacaala addoonku uu ka xuso qadiyadda ku saabsan adkaartan la akhriyo jidhka la marinayo gaar ahaan habeenkii marka lasii seexanayo gabadha markaa aan daahirka ahayn ma u bannaan tahay inay jidhkeeda mariso nacam oo haddii biyo qur-aan lagu akhriyo oo lagu tufo amaba se gacmaha lagu tufo ama shay kale lagu tufo shaygaasi xukumkii qur-aanka yeelan maayo biyahaasi xukumkii qur-aanka ma laha kadaalika waxa weyaan gacmahaasi dee qur-aanka lagu tufay ma yeelanayaan xukunkii qur-aanka ma yeelanayaan marka haddii meel la mariyo aan tusaale ahaan aan aan daahir ahayn oo gabadha jirhkeedii ay mariso ma noqonayso waxa weeyaan taasi mid dembi ah ama sharciga khilaafsan iyadoo sideedabana dee gabadhu xaaladdaa marka ay ku jirto aan la odhan karin dee waa najaas oo jirhkeedan kale dee waa daahir weeye waxa weeyaan meelo mucayana oo gaara ayuun baan aan daahir ahayn laakiin gabadh oo dhani daahir ma wada aha lama odhan karo oo dee tacbiirka laftiisa shareecadu dee xaa'id bay ka cabirtay laakiin inaguba hada jeraalo iska nidhaahna gabadh markaasi aan daahir ahayn marka taas ayaad moodaa in dadka qaarkood ay ka fahmeen in la leeyahay gebigeedu waaba najaasba oo gabadhani dhammaanteed meeshii la taabtaabo waa najaas marka taa lafteeda ayaa mafhuum khaldana meesha markaa dee najaasa ay marsan tahay in la mariyo qur-aankii ama biyihii qur-aanka lahaa markaasi lagu shubo dee laa shaka taasi inay tahay arrin fool xun oo laga fiican yahay waman yucadim shacaa'ir allahi fa inaha min taqwa alquluub sida ilaahay subxana watacaala uu yihi salaada kadib addoonku inuu ducaysto oo gacmaha kor uu u taago ma bidca waxaynu leenahay ducada salaada dabadeed la ducaysta hadday tahay dee adkaartan soo aroortay oo qaar fara badanoo ka midi duco ay yihiin taa bidco laguma tilmaami karo haddiise loo jeedo duco iska sii daysan oo qofku ilaahay xaajaadkiisa iyo baahihiisa u bandhigto waxaanu leenahay taa lama joogtaynayo oo shay caadaa lagama dhiganayo waayo ma soo aroorin rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadu in salaad kasta dabadeed markaa ay joogtayn jireen ducada laakiin mararka qaarkood qofku haddii uu sameeyo bidco laguma tilmaami karo wallahu aclam maalmahan dambe waxaa caan baxday in maalinta saddexaad ee geerida muxaadaro la galo marka arrintaasi xukunkeedu maxaa uu yahay waxaynu leenahay in sideedaba tacsida saddex maalmood lagu xadido tacsida in loo fadhiisto oo dee dumarku ay guri ku soo ururaan ama inta la goglo islaamaha tusbax loo qaybiyo halkaasi ay tasbiix ka akhriyaan iyo mucawadateynka iyo faatixada iyo ayaa iyada lafteedu arrin markaasi bidco ah oo alijtimaac calaa ahli lmeyit in lagu soo ururo oo la fadhiisto guriga dadkii geeridu ay ku dhacday iyadoo wax dana oo meeshaa loo leeyahay aanay jirin ama wax iyaga loo qabanaya inay bidco tahay buu sheegay saxaabigii la odhan jiray jariir ibni cabdilaahi albajali oo arrintaasi bidco ay ku tirin jireen haddii saxaabada ay yihiin marka muxaadarada lafteeda lagu soo gebagabeynayo saddexdaasi cisho ee la joogtaynaya saddexdaa cisho ee bidcada ayuunbaa iyada lafteeduna ay la xukum noqonaysaa laakiin haddaan caado laga dhiganahayn mararka qaarkood loo tago dadka meeshaasi fadhiya oo la waaniyo gaar ahaan lagala hadlo mukhaalafaadka ay ilaahay sharcigiisa khilaafeen ee xidhiidhka la leh geerida iyo axkaamta janaa-ista taas iyadu dhib male wallahu aclam waxa markaa su-aasha toddobaad ay tahay waxaad sheegtay dumarku inay qubuuraha ay soo booqanayaan waxaan filayaa si gaara taasi umaan sheegin inay dumarku quburaha soo booqanayaan waana masalo ahlicilmigu ay isku khilaafeen oo xanaabiladu waxay qabaan dumarka inay xaaraan ka tahay inay xabaalaha booqdaan sideedaba laakiin sida raajixi waxay tahay dee axaadiidtii qaarkood aynu soo marray iyo kuwo kaleba ay tusinayaan sheekhulalbaanina adilo badanoo tusinaysa uu ku sheegay kitaabkiisa axkaamu ljanaa-is inay dumarka u bannaan tahay xabaalaha inay booqdaan marka aadaabta looga baahan yahay waa maxay aadaabta looga baahan yahay waxaa ka mid a awalan waa inaanay badsan booqashada xabaalaha rasuulku calayhi salaatu wasalaam lacana zawaaraat alqubuur zawaaraat waa siiqatu mubaalaga wuxuu nacdalay dumarka farabadsada booqashada xabaalaha marka haddii dumarku ay farabadsadaan fitan iyo xumaano kale inay ka dhashaan ayaan looga aaminahayn aadaab kale waxay tahay waa inay aadaabtii dee bixitaanka la yimaadaan aadaabtii gabadha looga baahna markay baxayso gabadhu waa inay xijaaban tahay oo sidii sharciga ahayday u asturan tahay udugoo dhan noocu doonayaba ha noqdee waa inay ka fogaato oo ay iska ilaaliso mutacadila waa inaanay gabadhaasi aanay noqon sidaasoo kale waa inay gabadhaasi ay aamin ka tahay inay iyadu wax fitnayso ama iyadu ay fitnowdo dariiqii waddada ay maraysaana waa inuu aamin yahay oo wax dhibaataa aanay kala kulmahayn sida aynu sheegnayna booqashada oo inaanay badsan oo inay ku celcelin dumarku markaa waa ku fitnoobi karaan markay xabaalaha tagaan quluubtooda ayaa jilicsan dad qaraabo ay ahaayeenoo ku aasan marka ay arkaan xabaalahoodii inay markaa waxaan sharcigu ogolayn ay sameeyaan ama ay ku dhawaaqaan ayaa dhici karta markaa inay badsadaan maaha aadaabtana waa in la ilaaliyo marka ay qubuuraha dumarku ay soo booqanayaan ilmaha yar qaabka ayaa loogu adkaareynayaa su-aasha jawaabteedu waxay tahay ilmaha yar haddii mid wax kala garanayo wax xifdihi kara adkaarta waa in la xifdisiiyo oo loo laqino oo dabeetana hada jeer aan la xusuusiyo la dhaa adkaartii subanimo subaxii ma akhriday adkaarulmasaa ma akhriday musqusha markuu gelaya adkaartii ma akhriday marka uu sii gelayo ha gelin adoon akhriyin hadiyo jeer ale xusuusin waa in lala daba taagnaado ilaa uu la qabsanaayo ilmaha yari waayo isaga waxaa ka maqan arrintan inuu ku cibaadaysto oo ilaahi subxana watacaala ugu dhowaado marka in loo ilaaliyo ayaa waxaweyn ay u baahanta xataa haddii aanu xifdii karin in loo qoro oo warqad ama waxay ku qoran tahay laga laalaadiyo laha taa ka akhriso qardhaas loogama jeedo laakiin adkaarta inuu ka akhristo iyadoo looga jeedo in loo qoraa dhibaato ma leh tamiimada markaa dee saxaabada qaarkood laga soo wariyey in ama salafka qaarkood inay baneeyeenna macnaha noocaasi ayaaba culimmada qaarkood ay ku fasireen oo waxay yidhaahdeen waxay ahayd warqad dikri uu ku qoran yahay ama shay kaleba oo carruurta yarar ay u xidhi jireen si ay carruurta yaryar aan xifdihi karini ay halkaasi ay uga akhristaan ilmaha yar ee caloosha ku jira adkaar isagana ma loo akhriyaya nacam oo waxaa ka mid ahaa hadyigii ambiyada iyo dadka saalixiinta ilmuhu isagoon dhalanba bal isagoon calool gelinba in loo duceeyo ilaahi subxana watacaala duriyad wanaagsan la weydiisto rabbi hablii min asaalixiin wajunubnii wa baniya an nacbud alasnaam kuwii markaa noolaa ee joogay iyo kuwa kaleba kuwa nebi ibraahim uu ducaynayo yani waa soo gudagelaya rabbanaa wajcalnaa muslimayni laka wa min duriyatina ummatan muslima waa nabiyullaahi waxa weyaan ibraahim iyo nabiyullahi ismaaciil ayaa sidaasi ku ducaystay kadalika waxaynu garanaynaa ummu maryam iyaduna inay inanteedu iyadoon aan dhalan weli ay u ducaysay wa inii uciiduhaa bika wa duriyataha min ashayطaani arajiim iyada iyo caruurta ka farcami doontaba waxaan kaa magan gelinayaa shayطaanka rajiimka marka ilmu isagoo caloosha ku jira ama isagoo weli aan dhalanba waa loo ducayn karaa ilaahayna waa in la magan geliyo oo shaydaanka iyo fitanka oo dhan laga magan geliyo waxaan maqlay qofka suuliga marka uu ku jiro hadla in nacdasha malaaigtu inay malaa'igtu ay nacdasho arrintaa maxaa ka jira kolley anuu garan maayo xadiid saxiixa oo masaladaasi ku soo arooray hadalka musqusha dhexeeda lagu hadlaana waa mid laga fiican yaha oo meeshaasi meel hadal loogu tala galay maaha ahlucilmiga dee qaarkoodna waa makruuh bay yidhaahdaan laakiin cid gaadhsiisa ilaa xaddi taxriim inuu xaaraan yahay oo dee qofku uu noqonayo qof kabiire ku dhacay oo nacdal mutaysanaya kolley anigu ma arag walcilmu cinda allah adkaarta ku soo aroortay salaada marka rukuucda iyo sujuudda iyo atixiyaadka kadib ma raacsan karaa ducooyin kale oo dheeraada nacam oo sujuudda rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay inay tahay xaaladda addoonku rabbigii ugu dhow yahay markaa fa aktiruu fiihi min adducaa buuri rasuulku ducada farabadsada marka adkaartii waaridkaada soo aroortay markaad akhrido baabka ducadu waa kuu furan yahay khayrka adduunye ka aakhiraba ilaahay weydiiso ictidaaga iyo xadgudubkana iska ilaali rukuucda lafteedana waxaynu tilmaannay in lagu ducaysan karo oo darsiga dhexdiisa aynu ku sheegnay atixiyaadka waxa weeyaan dabadiina rasuulku wuxuu uhi uma liyakhtar min almas'alati maa shaa markuu atixiyaadkii dhammeeyo wuxuu doonayo oo khayr adduunye mid aakhiraa ilaahay subxana watacaala ha weydiiso markaa saddexda xaaladoodba ducooyin aan ahayn dikrigii makhsuuska ahaa ee xaaladaasi si gaar ay u lahayd waa lagu ducaysan karaa adkaarta subaxa iyo galabnimada waxaa ku jirta laa ilaha illa allah waxdahu laa shariika lah mar in la odhanayo toban jeer marna in la odhanaayo waxa weeyaan hal jeer in la odhanaayo marna boqol jeer marka waa maxay farqiga u dhexeey farqiga uma dhexeeya waa min baabi tanawuc oo qofkii dee doonaya inuu badsado boqol jeer bal waaba ka badin karaa boqol jeer sida darsiga dhexdiisa aynu ku sheegnay qofkii dee kaslaanahee isagu naftiisu aanay dikriga nashaad aanay u haynin macnaa hal mar uu yaraan ha yidhaahdo si fadligaas waxa weeyaan uu u helo marka waa tirooyin dee tii la yidhaahdaba fadli lagu helaayo haddii laga sii badiyana dee fadligii iyo ajarkii iyo hawaabkii uu ziyaadayo oo uu kordhayo waxaanu maqalay in markii nebiga la dheelmiyey nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo ilaahay ay ku wada hadleen atixiyaadka maxaa ka jira arintaa sheekh noo faa'iidee arrintaasi asal ma leh waxba kama jiraan daliil kaleba inagoon u raadin in aanay waxba ka jirin waxayna tusinaaya haddii rasuulku atixiyaadka uu yaqaanayo ilaahay ay ku wada hadleen maxaa keenay in saxaabada ridwaan ullaahi calayhim aanu barin oo markii hore ay odhan jireen assalaamu cala allah nabadgelya ilaahay dushiisa ahaat xagga addoomihiisa ka timi intaana atixiyaadka aanu barin intaana atixiyaadka waxa weeyaan aan la faral yeelin baa sidaa la odhan jiray buuhi ibnu mascuud laakiin markii dambu rasuulku uhi laa taquulu assalaamu cala allah fa ina allaha huwa asalaam marka waxaynu nidhi arrintaasi asal ma laha inaanay asal lahayna waxaa u daliila haddii uu rasuulku atixiyaadka yaqaanay oo ilaahay subxana watacaala ay ku wada hadleen dee markii salaada la faral yeelaba saxaabada uu bari laha xadiidka ibnu mascuudna waxaa ku soo aroortay inay saxaabadu odhan jireen assalaamu cala allah oo rasuulku uu ku yidhi laa taquuluu assalaamu cala allah fa ina allaha huwa asalaam laakiin quuluu ataxiyaatu lilah oo kadib rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu baray waxaanu ibnu mascuudi kunaa naquul qabla an yufrada calayna atashahud marka taasi waxay tusinaysaa atixiyaadka inaanu waktigaasi aanu jirin wallahu aclam sujuudu tilaawa maxaa la akriyaya waxaa la akriyaya waxa sujuudan kale la akriyo way dikri kale oo gaara oo usoo arooray ma jiro salaada dhexdeeda in soomaali lagu ducaysto ma bannaan tahay waxaynu leenahay adkaarta soo aroortay sujuudda ama rukuucda ama atixiyaadka waa in sideeda loo akriyo luqada ay ku qoran tahayna lagu akriyo waa dikri tawqiifiya haddii qofku aanu garanahayn mooyaane inuu barto ayaa waajib ku ah haddii aanu garanahayn mooyaane haddii uu garanayo waa inuu sideedaasi ula yimaado laakiin ducadan kale ee la ducaysanayo sujuudda dhexdeeda ama rukuucda ama atixiyaadka kadib sida afdalka waxay tahay qofku inuu ku ducaysto adka ducooyinka soo arooray waayo ducooyinka rasuulku calayhi salatu wasalaam la mid maaha ducooyinka dadka kale dadka kale maanta o dhan bay ducaynayaano oo ay waxyaabo rasuulku kelmad qura uu ku soo ururiyey ay maanta o dhan kala qaalqaadayaan oo ay kala dhigdhigayaan rasuulka waxaa la siiyey jawaamicu alkelim kelimaad kooban macnahooduna uu ballaadhan yahay marka kuwa aynu ku gaabsado ayaa fiican kuwa haddaanu garanahayna af carabi uu garanay inuu ku ducaysto haddii markaa intaa midna aanay jirin luqad kasta uu ku ducaysto ilaahay subxana watacaala waa maqlayaa waana garanayaa sideedabana lama odhan karo miyaanay hadal noqon ahayn salaada buriya oo dee hadalka af carabigaa haddii ilaahay af carabi lagu bariyo salaadu miyay buraysaa waa maya haddii af kale lagu baryana waa lamidun hadalka salaada buriyaana waa hadalka qofku uu la hadlaayo makhluuqaadka laakiin ducadu waa hadal ilaahay subxana watacaala uu la hadlaayo hadalka ilaahay uu kula hadlayaana salaada burin maayo ducada la akriyo marka aad guriga soo gelayso haddii aada ilowdo ma soo celinaysaa mise waa markii hore uun macnaa waxaa xadiidka ka muuqata in marka guriga la gelayo la akrinayo mar haddii gelitaanku uu dhaco waxa weeyaan ducada waktigeedii waa la dhaafo dee shaydaankii lagu celinayana tootali sooba gelba mar haddaad gurigii gashay adigoo waxa weeyaan aan ilaahay subxaana watacaala aan xusin horta waa soo galay adkaartii kale markaa dee shaydaanka guriga ka eryeysa inaad la timaado mooyaane iyada waktigeedii waa la dhaafay ducada kafaaratu lmajlis mar kasta oo la fadhiisto ma la akriyay qofku markuu fadhiisto fadhigaasoo dee laqad hadal iyo buuq iyo sawaxan iyo waxyaabo dee laga yaabo inay laqwi yihiin oo adduunya akhiraton aan waxba ka tarahayn marka ay ka dhacaan ayuu akhriyaya laakiin hadduu majlis fadhiisto dee tusaale ahaan qur-aan uu akhristo wax laqata iyo wax laqwi aanu ka dhicin nacam xadiidka qeydkaasi ayaa ku jira haddii laqad iyo laqwi meeshaasi uu ka dhaco in la akhriyaayo marka majliska noocaasiya laga kacayo majliskan kale laftiisa waxa weeyaan in la akhriyaa dhibaato ma laha haddii qofka xataa laqwi iyo laqad aanu ka dhicin wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina maxamed إلى هنا نصل إلى نهاية هذه المجموعة من الأسئلة وإلى أن نلتقي في مجموع جديد من الأسئلة العلمية المفيدة تقبلوا تحيات إخوانكم في منهج أونلاين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته